بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ok acuudu billahi samiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alsalaatu wasalaamu calaa rasuulihi alamiin wa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh xadiidkeennii labaatan afar labaatan iyo afar afar iyo labaatan insha allah iyaan gabagabaynaynaa maanta insha allah hadduu waktigu si fiican uga gaadhin xadiidkeena dambe ayaan bilaabeynaa insha allahu tacaala okay xadiidka afar iyo labaatanaad waxaan gaadhnay waqfadii lixaad shan baan soo sameynay yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وقفدينا لحادي أرنتاس بي كويا كان إن شاء الله تعالى إلهي وحا أوليه هي حديث القدسي سبحانه وتعالى الضومها يجيو يا عبادي كيني كينا أوغو هريا كينا أوغو ضنبيا كينا إنسيقا يا كينا جنيقا haddii ay iskugu tagaan inay noqdaan qalbiga ugu gaalsan adduunka ugu faajirsan qalbiga ibliis calayhi lacna amba ka fircawn oo kale hadday yeeshaan waxay mulkiga ka naaqusayaan ma jirto yihi rabbi subxaanahu wa tacaala addoommahaygow kiina ugu horeeyey iyo kiina ugu dambeeyey insigiina iyo jinnigiinu haddii ay yeeshaan qalbiga oo hadday iskugu tagaan qalbiga ugu taqisan adduunka qalbigii nebi moxamed oo kale sala allahu calayhi wasalam iyo malak jibriil haddii aada noqotaan wax aada maaragtay waxaad ku kordhinaysiin ma jiro haddaa gaal noqotiina waxaad ka naaqusaysiin ma jirta buu ilaahi subxaanahu watacaala markaas ilaahay waxa uu leeyahay hadduu mid wali oo ninka inaga mida kiina hore iyo kiina dambe insi iyo jinni hadduu istaago meel qura ood ilaahay weydiisataan oo waxa aan iweydiisataan aan iwada siiyo waxaan iga naaqusaysa ma jirta buuri ilaahi subxaanahu watacaala hadduu wax naaqusmayo waxaa naaqusmi buuri waxay irbadi ka soo qaado mikyadku ka soo qaado bad haddii la dhexdhigo okay insha allahu tacaala xadiiskan qeybtiisani waxay la xidhiirsantahay qeybtii maalintii hore inakum lan tabluquu durii fataduruunii walan tabluquu nafcii fatanfacuunii okay waxay la xidhiidsan tahay baan ornay in ilaahay subxaanahu watacaala haddaan anfac anfac isku tiran anfacayn haddaan dhibnan aan dhibna insha allahu tacala waxaan jeclahay inaan mowduucii maalintii hore aan gabagabayno aan sii gabagabayno si aan xadiiskan aan xoog ugu fahno insha allahu tacaala dadku ma fahmi karaan xadiiskan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina barayaa diinta inaan baahi weyn u qabno anigii sheegnay baahiyaashu waa sagaal shan baahi sideed shan baahiyood oo uu sheegay ninkii la oran jiray maslo iyo saddex baahiyadood uu isagu iloobay oo qur-aanka ku dhigan iyo diinta oo ah baahidii diinta baahidii quruxda iyo baahidii waarista okay ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inoogu waramaya arrin cajiiba oo ah diintu qofkay wax u tarayso inayna ilaahay ahayn ay tahay annaka subxaanahu watacaala okay walaalayaal arrintaa baan muddo yar aan isa taageynaa waxaan jeclahay inaan saddex arrimood iskala taagno haddaba waxaan waxaan rabaana inaan si yaroo cumqiga u galno si yaroo yaro yaro yaro guna insha allahu tacaala nooc nooc mida falsafadana waa galaynaa islaamka falsafadu maaragtay kuma salaysano laakiinse way noo soo dhaweyn karaysaa okay waxaa jira waxa dhahda islaamka diin addiin iyo waxa dhahdo atadayun tadkiin waa isku laaqan xadiidkuna tan buu inoo macnaya addiin iyo atadayun addiin waxa weeyaan atadayuna waa maxay horta diinna maxay tahay tadayuna muxuu yahay cilaaqada ka dhexaysana maxay tahay wako diin waxaa la dhahdaa oo wuxuu ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala diintu waa risaaladii ilaahay uu soo dhiibay ambiyada ku gebagabeeyey nabigeena maxameda sala allahu calayhi wasalam marka diintu waa maxay waa mashruuc diintu waa project projectka ilaahay baa sameeyey waa wadcun ilaahiyun ilaahay baa dhigay ilaahay markaa wuxuu u gartay inay bini aadamka noolaan karayn maxay bilaa diin hadday bilaa diin noolaadaan waxay noqonayaan xayawaan ama way kasii darayaan ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala inhum kal ancaami bal hum adalu Aa, waa nicmooley wax kale maahan ilaahay hagga hadduu ku joojiyo dee nicmoolida wixii loo abuuray ku jirtaa moogta oo geel iyo lo iyo ari iyo shaqadii loo dirtay bay may ka baxeen kama bixin laakiin bini aadamku markuu hawshii loo diray uu ka baxo inhum kal ancaam maaha waa bal hum adal way ka lunsan yihiin way ka baadiyeysan yihiin way ka hooseeyaan weye subxaana wa tacaala marka macnaha diintu maxaan odhanay waa mashruucii ilaahay dejiyey oo u soo dhiibay ambiyada oo ambiyadana ay ku gebagabaysatay nebi moxamed sal slam oo loogu talagalay dadka caqliga leh dadka caqliga leh waxay ka dhigan tahay qur-aankaa yidhi liulil albaab marka dadka caqliga leh iyakaa fahmaya diintan iyakaa ku dhaqmaya kadibna diinta iyakaa hirgelinaya marka addiin waa taa weeye tadayunkii markaa muxuu yahay khalad weyn baa ka jira xadiiska xadiiskana saas ku duldhagay arrinta khaladka ugu weyn ee muslimiintu galaan bayna ka mid tahay tadayunku waxa weeyaan waa qofkii oo diinta hirgelinaya waa qofkii oo diintu ilaahay soo dejiyey ku dhaqmaya marka hebel waa mutadayin hebeli waa waa practical diintu dabaqa weeyaan diintu hirgeliya weeye hebelna diinta uu rumaysan yahay uun. soo dadka labadaa ma kala aha mid diinta rumaysan oon ka horjeedin muslim baan ahay laakiin ma tukado ma soomo saka ma bixiyo xaj ma tago kuma dhaqmo kama muuqato diintii laakiin muxuu yahay muxuu yahay diintii W- waa rumaysan yahay diintii ma diidano islaam muslim baa tahay ah muslim baan ahay laakiin dhaqankiisii muslimaan kama muuqato kristan baan ahay laakiin dhaqankiisii kristanismi kama muuqato yahuudi baan ahay dhaqankiisi yahuudi kama muuqato buudis baan ahay dhaqankiisi buudis baan laakiin diintii iyo mutadayin baa kala jira waxaa u dhexeeya markaa diinta iyo mutadayinka mid dhexaa u dhexeeya oo ah diintii waa wixii ilaahay soo dejiyey mutadayin waa kii diinta dabaqayay maxaa jira ku rumaysan oo dhan aan dabaqayn markaa kaasi maxaan odhanaynaa okay waa farqiga u dhexeeya markaa diinta iyo falsafadda diinta iyo falsafaddu maxaa udhexeeya diintu waxa weeyaan waa wax ilaahay soo dejiyey oo qofku rumaysan yahay amba bini aadamku samaysteen dee buudisa- buudiyadda ilaahay ma soo dejin dadkaa rumeey waan sheegi doonaa yani waxyaalada cajiibka ka mid tahay xadiiskani xadiis caadi ah maaha dadku waxay- waxay fahmayaan xadiis ilaahay nasasabayo baa loo fahmi doonaa lakin waa xadiis cumqi leh profound buu leeyahay, gun buu leeyahay xadiisku marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala baan akraynaa low ana low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum lagu celcelinayo maxaa looga jeeda yani waxaa u dhexeeya dad baa rumaysan inay diinta islaamku fiican tahay laakiin kuma dhaqmaan dadna way rumaysan yihiin way ku dhaqmaan maxaa u kala dhexeeya odhanay midi diinta wuxuu ka dhigay falsafad midi diinta wuxuu amisay falsafad iminka waxaa jira filosofiyo rumaysan inuu ilaahay jiro laakiin ilaahay inuu hawl ka sugayo ma ma aaminsano haddaa ku tiraahdo waxa uu leeyahay waa kurwaayaan waa mu'min hebel waa mu'min waa filosof mu'mina macnaha uu rumeeyo inay jirto quwad adduunka xukunta laakiin quwaddaa shaqa bay u dhiibtay ma garanayo muslimka aan diinta bratikanin waa filosof weyaan falsafadu waa maxay maxay leedahay falsafadu laba macno leedahay waxay leedahay waa aqoon iyo qabow hadda la soco ah falsafadu maxay leedahay aqoon badan iyo qabow qofka filosofkii wax walba u macnayaa laakiin suu macnayaa si qabow arrintaa waa sidaa waa sidaa waa sidaa waa sidaa ninka diintalena aqoon badan wuxuu ku qanacsan yahay iyo kuleyl kuleyl allahu akbar barado waa la galaya oo kacaya masiig tutaya kii kalena uu iska fadhiya salaada ka waran wallahi salaada way fiican tahay idan soo tukano way fiican tahay ilaahay hadeeyo marka wuxuu leeyahay macrifatun baarida waa macrifo qabow laakiin macrifo daaficiya maaha macrifo xaraaro ku jirta maaha kuma dirayso qofka muxuu muxuu sadaqada u bixinaya waxbaa diraya muxuu qofku xajka u tagayaa wuu dhagaxa u tuurayaa wuu dawaafka u galayaa sacoo sameynaya muxuu qofku jihaad u tagayaa marka ummad islaamka la difaacaya baa jihaadka beedha yani baa jihaad ruma la galayo muxuu qofku u maaragtay qur-aan u baranaya muxuu qofku u kalahaya salaad subax oo masjidka u tagaya oo qubo u dhex maraya limaada dad baa jira masaajida oo dhulkan aada u qabo eh, shan iyo lix kilomitr dha baabuur soo qaadanaya limaada wuxuu og yahay bashiru lmashaa'iina fi الظulami binuuri tami yowma alqiyaama dadka mashaa'iinta ee dhex socda yaa dhe mugdiyada dhex socda mugdiyada waxaad u bishaaraysaa yaa rasuul allah nuur buuxa goorma yowma alqiyaama idan kulaylka baa ka- sariirta baa ka kacaysaa firaashkii yaa ka dulboodaysaa maxaa markaan diintu waa macrifo oo u baahan tahay maxaa ku xiga iyo xamaas okay ashkaalada waa la soconaa hadday diintu xamaas heshay macrifo weydo wa- waa maxay waa tadayun salbi ah tadayunka ah tadayun baan ku soconaa waa tadayun negative ah xamaas hadday diintu hesho laakiin ay weydo macrifo hadday diintu macrifo noqoto oo ay weydo xamaasna waa falsafad mushkilada muslimiinta markaa maxay maanta noqotay waa la wadaa tadayuntii Ah, waa wiil wadaadoo seeftii galka kala baxay oo maxaad dadka u leenaysaa ma garanayo jihaad baa u galaya aniga nin tukanayo salaad jihaad ku galaya wuxuu ku leeyahay miskiidkii buu fadhiyaayo salaaddii maqrib buu galay waxaa laga yidhi isku soo qarxi kaa- kaa kasto takhallus markaabuu ninkii salaaddii tukanaya wadaad weeyaan maaragtay qofka dilay sheekh cabdulqaadir eh, gacanow qofka dilay nin qofka dilay muxuu yahay qofkaas yani cabdulqaadir ninka dilay matalan iyo profesorki kale saaxiibkii ahaa sheekh cabdiraxmaan aladiina qataluuhu oo ka soo soco waxa weeyaan salaadii maqrib buu tukanayaa wuu sugayaa wuxuu ku leeyahay waar gaalku salaad badana waa raagsadee gaalku hee salaad badana gaalku muu salaad badan yahay maalku ma tukadaba bayna rajuli wa bayna lkufri maxaa wuxuu rasuulku yidhi tarku salaa faman tarakahaa faqad kafar اوكي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين من صلاتك ما قال هو ذهب الى المسجد اوه وسويا marka muxuu hayaa xamaas baa laga buuxiyey qalbigiisa waa inan yar laakiin maxaa ka maqan aqoon baa ka maqan okay wiilka kale gidaarkaas ka fadhiyana macrifadooda madaxiisa buuxisay diintii waa u yaqaanaa maxaa ka maqan markaa isagiina xamaaskii baa ka maqan idan xikmaddu markaa waa maxay waa aljamcu bayna maada bayna almacrifati waalxamaas qofku hadduu bilaa xamaas noqdo qof baa dad baa koranaya waar hebel wiiro kulli diinta aad buu u dirdiray oo qof aan dirdirinba qof baa baaridku waa dameer Ah, ninka qabow waa dameer nin baa yidhi axmed bin xambal iyo yaxya bin maciin buu la fadhiya waa laba muxadiso waaweyn oo fuqahadii ummadda ah wuxuu yihi marka aada cilmiga ka sheekeynaysiin waan ilmoodaa markay adduunka gashiina waan kacaa axmed bin xambal iyo yaxya bin maciin ba way qosleen marka maxaa naga qosliyey waxay idhahdeen waxaa tahay dameer jirhkii bini aadanka sita dameer baa tahay jirhkii bini aadanka sita wixii ku kicin lahaana ma kacaysid wixii lagu kacayna waad ku kacaysaa okay isla fahanay soo maaha marka addiin waa maxay waa mashruucii ilaahay soo dejiye subxana tacaala tadayunkuna waa maxay waa ku dhaqankii diintu ilaahay soo dejiyey labadaa maxaa u dhexeeya odhanay waa falsafad falsafadda macniheedu maxay tahay waa aqoon qabow baarida diintuna waa aqoon diiran xamaas baa ku yahay diinta ruuxu mujriin noqdo waa diirayaa kacayaa masjidku tagayaa salaad tukayaa casharku dhiganayaa ma daalayo okay marka diinta caynkaasa ee baahida intaa lag ay ku jirto tadayunkii baan imaan tadayunka maanta marka adag u fiirsatiin ilaahay markuu low ana awalakum wa aakhirakum naga ilahay waan ku soconnaa moogta tadayunka haddaa u fiirsatiin dadka muslimiinta ee diinta ku dhaqma amba kristaka diin kastoo lagu dhaqmaba dadku waa- waa- waa- waa waa shan nooc mutadayiniintu waa shan nooc ah shantaa nooc nooca lixaad inaan noqono wey shantaa midna inaan noqono maaha shantaa waa inii sheegaa markaas atadayun alawal waxaa dhahay atadayun alcaatifi atadayun alcaatifi waa tadayun laab la kacle kole markay ummaddu kacdana uu kici markay ummaddu jibsatana uu jibsani abaaraa yimid dee waa la wada kici abaari waa dhammaan ajadi bay dhamaatay dhinaa ma dhaqaaqayo qaza la layni la qarqarxini waa muslimiinta rab baa kici mudaharadaha la samayni ma- waa laga dayni maxaa la samayni waa la iska seexani okay waa tadayunka noocaas waxaa dhahdaa tadayun maxaa dhahdaa caatifi miskiid buu tagi imaamku xadiis buu ka maqli war maanta waxaan soo maqlay beris waxaan kacaya saas waxaan tagaya buu oran laakiin baasada cisho sidiis buu iska noqon iska seexan doona marka waa tadayun maxaa dhahdaa ka maxaa dhahdaa عاطفي أفكلا لو بحي لكن عيب ما واحد التدين الأنثوي تدين فيمينيزم هذا تدين دمر يا هذا ولذلك waxaad arkaysaa wadaadada qaarkood dumarkay xadiiska ku badiyaan ragga ku badiyaan leanna horey dumarku u aqbalayaan raggu yara adag yihiin madaxa maskaxdu in lala hadlo u baahan yahay ragga raggu qanaacay u baahan yahay in la qanciyo in la inaa maaragtay loo xadiiso in la fahansiiyo raggu waxay u baahan yihiin xujaj iyo adillo ragga qaarkood ah dumarka qaar baa saa u adag dumarka xuquuqdooda way heleen inaan ku dheeraana maaha cala ayati xaal waxaa jira atadayun waxaa dhahdaa alunhawi yaa dhahdaa kaasi waa muslimiintan uu ku badan yahay tadayunka labaad maxaa dhahdaa atadayun asuluuki atadayun maxaa dhahdaa asuluuki waa diin dhaqan una laakiin kama muuqato fikir fikir kama muuqato qofku dhaqanka u geegyahay muslim garh buu leeyahay khamiis buu sitaa gabadhu way xijaaban tahay way niqaaban tahay lakin haddaa ku tiraad ma huwa alislaam laa ilaaha ila allah haba weydiinba siduu qur-aanku inoo sheegay weyaan wuxuu yihi wain yaquuluu tasmac liqowlihim hadday hadlaan waad ka dhexi laakiin marka waad muuqatid waxaad leedahay ninkan inaa lilah waxaa waxaa la yidhi axmed imaam malik nin nin qurux badan baa soo garab fadhiistay isagoo maskiidka fadhiya nin dee haybad leh yaa soo hormarisa sheekh u eg calaykum asalaam lugihii buu laalaabay uu is ururiyay sheekhadu dee sheekhada koowey marka arkaan ways sidaad waa dhaqankeena waa dhaqan islaam waa inaad qofka ka xishootay uu is ururiyay axmed bin xambal lugihiisii buu soo ururiyey wuxuu yihi war caalim baa kuu soo gale ixtiraam ninkii baa hadlay oo wuxuu ku hadlay wax uu axmed ka yaabo markaa buri aana limaalik an yamudda rijlay maalik hadeeta wuxuu gaaray in lugaas ka fisado aana limaalik buri an yamudda maada rijlayhi lugahay waad ka fisanaa mesha waxbay ma gara fadhiyaan buri Waa- waa shakli waxay gara fadhiyaan waa waa shakli tadayun shakli baa dhadaa waa tadayunka muslimiinta ku badan waa shakli waa mu- waa muuqaal wuu fiican yahay doonka shakligu oo gaar haddii la baxro suukaa sunno ka dhigay bacdu ahli cilmi farad bay u arkaan inaan maaragtay khamiiska maaragtay la dhaafin maxaan ku dhahdaa in, eh, quraanta xadiis baa ku soo aror waxaa wada sax weeyaan laakiin kaasoo qodhan muu ku filan yahay wala hada huwa su-aal maxaa dadka nooca maxaa dhahdaa atadayun asuluuki shakli okay tadayunka saddexaad waxaa dhahdaa atadayun almacrifi waa tadayun almacrifi waa tadayun connaissance aqoon cilmi weeyaan waa cilmigayga qaado camalkayga ha qaadintii culimada qaarkood laga sheegay Ah, kamasal alximaari yaxmilu ah asfaaranti weeyaan cilmi buu buuxaa laakiin camal ma hayo Ah, haddaa garab fadhiisatay waad fadhi- waad fajici suu kugu kala dhigay alaabta laakiin marka uu dhaqan gaadho waxaa dhaanta caamada dadka caamada ee jaahilka ayaa dhaama marka ninkaasi tadayun uu hayaa laakiin waa tadayun maxaan oranay macrifi ah Ma- waa waa dokteerkii sigaarka cabayey ee kaa celini adigana ee kuuranay dhaq- sigaarku ma ma fiicno kaasa ma laga qaado adiga maxaad u cabaysaa horta haddii kaasa laga qaado aniga maxaa iga celini waxa uu la mid yahay uu- waa wadaadka salaada tukada le salaad tukanaydee ama ramadaanka soomale ee soomeyn dadka dadkeena qaarkoodna berigii hore cilmiga ilahay waxaa jiraya wadaado xanuunsan oo aan soomi jirin jawiid baa ku naqaanay markaasi wadaadkaasi een, dee islaantii waa qadeer u karan oo cunayo dad- dadku markay cilmi lahay soo gelaya qalki guriga ninka wadaadka cunaya waa wadaadka ramadaan buu faadir yahay baa dhahay moot markaasuu raja cilmiga qaato camalkaga qaadanina buu ku- kula kaftami jiray rub bay uga qaadan jiray markaa marka taas maaha yani isagoo isagu cilmi buu de ku faadiray dee aqoon buu ku faadiray kama dhirin laakiin inuu- inuu- uu diinta ku ciyaaray marka atadayun maxaa dhadaa almacrifi ka saddexaadna okay ka afraad maxaa dhadaa tadayunka afraad maxaa dhadaa يا والتدين والتدين خطيرة كان كان كان أفرادي وحد هذا التدين القهري الدت- التدين القهري قهري وامح وقف دينتا وضبقيا إنه دتك كاكا أتكادو دتك إنه كجب صدو أني كان وداد والعطو كاكا قوري دتك وكاكا قوري مارتي وقهار وقهري وفي عيا هبل والود أمني marka maxaa lagu aaminayaa shakligaaga diintaada laakiin ujeedada waa qahri turiid an taqhar annaas dadka inaa waashaa doonaysaa a tadayunkaa qahrigii tadayunkaa qahrigiis wuxuu ku badan yahay saddex qolo waxaa dhan adkiyada dadka caqliga badan shicibkay fahmayaan shicibka waa mutadayin waa qahri weya waa laba waxay ku badan yihiin tadayunka noocaasi wuxuu ku badan yahay xukaamta madaxda shicibka isku ekeysiyaan marka madaxdanu ku badan yahay qolada saddexaad oo tadayunka noocaasiiyo ku badaya waa maxay waa dadka filosoofida ilaahay rumaysniin ma rumaysna ilahay lakin dadka muxuu iska dhigayaa inuu ilaahay rumaysan yahay subxana wa tacaala aakhira rumaysan yahay atadayun maxaa kaa dhahdaa alqaari ummadaha lagu qabsadaa kulluhum isagu sameeya sadaam xuseen mucamar alqadaafi waxaa madaxa aragtay oo dhan en, maxaa dhahdaa anwar saadaad ninkii al- markii uu laa diina fi siyaasa walaa siyaasata fi diin ninkii yidhi halkaasaa madow alra'iisu lmumin baa loo jeeda alra'iisu lmu'min kaana yaqhar innaas bidiin dadka diinta lagu waaliyey lagu qabsanayay tadayunka cagasa maxaa dhahdaa tadayun alqahri okay tadayunka ugu dambeeya maxaa dhahdaa atadayun almanfaci التدين البراغماتي ولا براغماتي التدين الوصولي ولا وصولي التدين الوصولي يا waxaa tadayan xataa tawsal diin iska dhig ilaad gaarist meel waa munaafiqiintii kuwaas yusaluuna maca almuslimiin laakiin dad hadday- hadday muslimiintii jooga misaa ma tukanayaan ma tukanayaan muxuu nabi yiri sal slam labada salaad ee ugu adag munaafiqiinta maxay ahaayeen salaada cishaa iyo iyo fajriga maxay ugu adkaayeen mugdi bay ahaayeen dee xadiiska waa inaan qaadana maqsadkiisa iminka uguma adkaan imika waa tariig waa la odan kara nalki waa shaytaan imika iska imanaya hadduu doono imika markaa nal baana jirin laisma arkayo waa dam miskiidki waa mugdi yaa jooga yaana joogin qofna ma garanayo cabdullahi bin umay sallu tukani baa la moodaya markaa nabigu muxuu yihi athqalu asqalu salaati cala almunaafiqiin asqal cala almunaafiqiin salaatu alcishaa iyo salaatu alfajri walow yacrifuuna maa fiihima min khayrin laatowhuma walow walow xabwan iyadoo lagu socday ma lahaayeen haddii ogin waxa khayr ku jira bal wuxuu dhahay hamamtu waxaan hamiyey inaan guryaha ku soo gubo iyagoo dhex fadhiya oo munaafiqiinka gaadheen kuwa maxaa dhadaa waa- waa- waa- waa- waa tadayunka manfaciga okay shantaa noocee tadayunka ah maxaa dhahdaa magacooga maxay isugu imanayaan atadayun maxaa la isugu imanayaan asalbi shantaasi waa maxay waa negative tadayun saxiixa ma atadayunka saxdii markaa muxuu yahay ikhwaani fillah tadayunka saxda ah oo ilaahay doonayo subxaanahu wa tacaala waa maxay ee- ee- ee- ee, macnihii saxdi atadayun iijaabiga waa maxay waa tadayun qofku inuu inuu inuu inuu diinta maslaxad u galo qalad ba mise waa sax inuu mut- mutadayin u noqdo dantiisa ma- ma qalad ba mise waa sax qalad maaha لأن أنا آخر بدي بدأ أساس هو ده أنت هذا كجرت مصلحة هذا كجرت أن تكون متدينا لأجل مصلحتك آخر بدباد لكن الدون كلها البخلة أو مصلحة الدنيا ك- marka tadayunka saxda ah ee ee maaragtay ilaahay uu doonayo iminkaa inay sheegaya subxaana wa tacaala oo- oo oo- oo saliimka ah yani muxuu yahay markaa tadayunka oo- oo oo rabbaaniga ah ee ilaahay doonaya subxana wa tacaala muxuu yahay waa atadayun arabbani weeye waa qofku markuu ilaahay dartii muddaday u noqdo ilaahay dartii limaada tadayanta maxaad diin u qaadatay liajli illah ibtiqaaa mardaat illahi wadaar aakhira ilaahay baan raali gelinayaa aakhiraanan doonayaa kaa waa salbi kaa waa ijaabi maxaa ku jira macrifadii way ku jirtaa macrifadii keligeed maaha way ku jirtaa maslaxadaadii way ku jirtaa maslaxadii ummaddaa ku jirtaa ma maa ku jirtaa waxaa ku jira diinta markaad dabaqaysid oo dhan suluugaagii baa ficnaanaya dhaqankaagii kii suluuki uuna habaanha laakiin suluukii wuu ficnaanaya oo dhaqankiina wuu wanaagsananaya waa tadayun wixii oo dhan wata laakiin ku salaysan xikmad oo rabbaani ah okay waxa weeyaan ikhwaani fillaah eeg xaggan waxa- waxaa jira n n ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan marka uu inaga leeyahay yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum muxuu odhan waaye low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum wa jamaadakum wa baxrakum wa barakum wa malaa'ikatakum waxaasoo dhan muxuu odhan waaye uu yidhi low ana awalakum iyuu la hadlayaa annaka wa aakhirakum ila khitaabka waa binaadake wa insakum wa annaki waa lalaadkay ma qoladii kale saaxiibadeena qarsoonashay wa jinnakum laakiin malaa'igtii lama sheegin buurihii lama sheegin dam- adduunkii oo kale lama sheegin inteenu maxaa loo sheegay waa intii mukalafka ahayd wey Ah, sanafraqu lakum ayuha athaqalaan sanafraqu lakum waa cajiib ilaahay maanta ma mashquul ba xataa yatafaraqa lana ilaa uu noo soo ama baxo oo wax waluu hayey faraha ka soo qaado dhado labadiina nun baa niisoo tafaruqay insi iyo jinow ma maantuu mashquulka yahay? hal hunaaka shayun yushqilu shayan can illah ma jiro laakiin culayska maalinta qiyaamaha ay leedahay wey sanafraqu lakum أيها الثقلان لبدا العليسيو وأن نيسو بنبحي آه إنه نيسو بنبحي دونا وأن نيسو فاروقي دونا هول أو دم ما فرح كسو قادي دونا وي كأن الله مشغول ما هو مشغول الله سبحانه وتعالى وحما مشغول إلهي شقوها يا عمله وين بوها إلهي لكن وحاسسك حبها سبحانه وتعالى ولذلك waxay dhahdaan ninkan gaalka oo dadku ay oo mulxid anuu haystay markii hore yaan mar dhaweyta kitaabka akhriyay jan jack russo ninka loo leeyay ee faransiiska swiisriga ahaa wuxuu qoray diin ulfitra wuu islaami gaadhay laakiin islaamkan buu waayay wax daaci diin ulfitra buu iyo qoray wuxuu yihi ninkaasi kulamaa iqtaraba dignii kol kastoon isku dayo inaan ilaahay u dhowaado oo nuurkiisa aan fahmo wuxuu yidhi baharanii baharani bu baharani u argagixiyaa ilaahay argagax bay u abuuraa wahajahu nuur ka soo baxay ilaahay marka caqligayga ilahay ku baadhacda buuri wa acmaanii bariiqahu buuri bariiqa ka soo baxaya hilaacyada ka soo baxayana way indhatiraan buuri subxaana allahi alcadiim ilaahay markaa wuxuu yihi hadalka cajiibkee ma uu yihi waxau yihi alxaqaa'iqu kuluha ladayhi waaxidatun xaqaa'iqda annaka noo badan ilaahay maxau tahay buuri هل wuxuu yidhi cajiib alamkinatu kuluhaa nuqdatun makaanada badan cirkan dhulkan wax weyn o dhan isaga waxu tahay hal dhibica oo ilaahay maaha waxaan isagaa sameeyey walasminatu kuluhaa laxdatun zamaankii hore milaayo wuxuu yidhi waxaa dhan maxau tahay ilaahay hal hal sagad waa laxda walidaalika dadku waxay leeyahay markuu ilaahay leeyahay qiyaamihii uba dhacayba oo qiyaamaha adiga uu kugu soo socda lakin agga ilahay maxaa kar tahay u dhacay انتهى وسيق الذين كفروا وسيق محرف في عربية ولا قاضي ولا كحي جهنم يتقين بقى وسيق الذين اتقوا وسيقة يساقون معها ولا قاعدين دون معها وسيقة ها عمليه دي وبدا ما تبع حق الله سبحانه وتعالى لان كونك وقت جيب اله اكتي سمحوا ياي هي لحظه واحده وحول مركز تون دداله دداله دداله inaan ilaahay u dhowaado aan doono caqligayga iga fogaadaa bulaahay haddaad ilahay caqli ku garan tirahdo saa marka maxaa kaa maqan waxyigii de okay mar kastoon dadaalad ilaahay u dhow yidhahdo caqliga ku garan dhado iga dheeradaa buli waan ka caajisaa buli ma soo koobi karo buli ilahi subxana watacaala ma soo koobi karo buli laakiin waxa ay biirtay buli alla ka cabsi subxaana allahi alcadiim fa asdaadu khushuucan buli cabsi baa yaa gashay buuri wa akuunu mutawaadican hoosna waan u yaraadaa buuri cilmiga doon hayeeshee dhulkaan galaa buuri markaabuu ilahay la hadlo wuxuu ihi yaa mukawina alakwaani ana mawjuudu liannaka mawjuud subxaana allah alcadiim waa nin gaalo faransiis oo swiisria waa ninka qoray kitaabkii contrat social alcaqd اlijtimaaci ee maanta lagu saleeyey sistemka reer galbeedka ninka kitaabka lagu saleeyey ee maarata la dhado heshiiska bulshada la dhado madaxda siyaasadda dimuqraadiyadda waxay gaalo ku dhaqmaan meesha ka soo qaatay ninkii sameeyay wuxuu yidhi yaa mukawin alakwaan abuurihii kowna kow ana mawjuud anuu waan jiraa anuu inaan jira maxaa marka liannaka adaa jiradee hadaa adu jiri ma jirade qaraarka jiritaankayga adaa qaatay ilahi subxana taala keeda okay ikhwaani fillah ilaahay jala wacalaa wuxuu inoo sheegay eeg inaan inaan anaku wuxuu hi yaa cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajul diinta sida ugu fiicnada u qaadataan maxay taraysay aniga waxbay ma taraysay okay anaku anaku maxaan aaminsanaha muslimankaan nahay ilaahay wuxuu inoo soo diray akbar nicma waa maxay waa islaamka waa diinta nicmadaha kaleeto oo dhan ee badani waa duuna alislaam waa duuna aliimaan way ka hooseeyaan islaamka iimaanka walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaha kale nicmat ullah waa nicam ullah ancam ullah laakiin islaamka muxuu yihi nicmatii alyowma akmaltu diina wa atmamtu calaykum nicmatii nicmatii nicmatii nicmadaydii maantay taam inagu noqotay waa diinta weyaan diintaa marka goormay taam noqotay waxay taam noqotay ayaantii sagaal amba toban dilxija ee xajatulwadaac iyo taam noqotay nicmadaa inuu ilaahay soo dejiyo goormay bilaamatay ya goormay bilaamatay iqra maaha waxay bilaamatay markuu ilahay aada abuuray way soo dhismaysay soo dhismaysay muxuu rasulku yihi mahalii ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل دار كمثل رجل بنى دارا آه. aniga iyo ambiyada hore waxaa suna yidhi sidii nin guri weyn oo qasriga dhisaya ninkaa markuu dhisayo uu qurxiyey buuhi uu weynay waa guri wuxuu ka tagay buuhi labinatan fii zaawiyatin min zawaayaah subxaana allahi alcadiim nabigu wuxuu ku nool yahay sal slam waa makiya madiina qasriba kama jiraba waxaa laga dhisaya waa buulal laakiin wuxuu ka sheekay nabigu maxay waa qusuurta dhulkan laga dhisayo ee xadaaraduhu dhisaan laakiin muxuu ihi fii zaawiyatin min zawaayaah ayaa laga tagay buu ihi labinad hal jaajuur hal lama dhigin markaa way dadki fajacala annaasu yatuufuun marka guryaha la furaya soo lama siyaarto guriga marka la dhamay waa weyn dee ilaa aqal yaroo guryaheeniya maxaad kale laga siyaaranaya laakiin waxaa la siyaaranaya waa guryaha waaweyn ee taariikhda leh ayaa lasoo galaya fajacala annaasu yatuufuun wayaquuluun waxay odhanayaan buu ihi maxaa ka qurux badan gurigan lowlaa tilka labina ar meeshaa waxaa ka maqan hal jaajuur baa ka maqan fa ana tilka labina buuri labinadaa la sugi waayo waa aniga buuri wa ana khaatimu nabiyiin anay noogu dhammaatay buuri atmamtu calaykum nicmati nicmadii way dhammaatay marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin nicmatu lislaam waxaa soo asaasay ilaahay usoo dhibay aadan aabaheen shiith idriis nuux ilaa ay ka soo gaadhisay maarata ambiyadii waaweyneed ibraahim iyo muuse iyo ciise iyo moxamed sala allahu calayhim وسلم أجمعين ونبينا كنا مانسا أوكي هذه النعمة إخواني في الله نعمة أنك وحنا مسنا ومحي ووحي وحي وحي أوكي وحي ومحي ونازل نبي مديار بوي هين وحي كسود قمس ديار ما نبي مسكو دياري إنه وحي ويمنيو مس ديار ما آه ديار ما آه diyaaru maaha waa ka ilahay ba u sheegayba maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan maad garanayn preparation ma gelin si uu nebi u noqdo laakiin ilaahay wuxuu waafajiyey rasuulullaahi moxamed sal salam marka uu arbaciinka ku dhowaaday inuu ka baxo maka uu iska tago buur karo uu hug ku dhaco qaawr xiraaldha ولذلك بوري محمد إقبال شيخ هذا بدأ الإسلام إسلام ما حكوا بالعمتي ما حكوا بالعمتي انزواء إنه قفكوا إسقريو النبي يقول ضدك بكرة بحي هذا ما كتكتين وتبور تكرتان وتسو إكتان وعجائب كعبد هوس هذا إيمانيسا حرم هوس هذا مقالة ما كأردن هوس هذا إيمانيسا وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتو بور تاكر ضررتي إنه داوني ضدك حيوان مدودة halka ay gaadheen baahida haysaa yacni ta'amulka uu ku jiray waa laba ta'amul waa mid bashariya oo dadkana say u nool yihiin maxay yihiin khamri fi leyl daraartiina baayac mushtar iyo maysar iyo dumar intaba la hayay iyo addoommo la addoonsado alxayaatu kulluha uu eegayey habeenkiina markuu gudaha galo diintii nebi ibraahim buu ilahay ku caabudayay kaana yataxanasu yaa ilaahay buu caabudayay oo habeenkiina uu dhoofayey samadu tegayay ilaahay baa waafajiyey faqad muxuu waafajiyey si u aqbali karo markuu malagu u yimaado inuu xambaari karo waxan soomaa fahmin idan waxyigu waa maxay markaa waxyigu waa maxay qur-aanku wuxuu yihi anzala iyo nazala ayuu isticmaalay anzala iyo iyo nazala labada waa quwada anzala waa rubaaci nazalana waa maxay iyadna waa rubaacu nuun iyo za iyo laam oo zaadku shad buu leeyahay اوكي زيدو نزل يا انزل يا الاستعمال سوبها قولوا waxaa jiraan asxaabna hayo buudiin raad buudiin waxay rumaysay kuna waxay rumaysay laakiin waxay waxay waxaygayagu anaka waa saacad waa oo qora qofku si uu ilaahay u gaaro waa inuu isaga ka imato soo ogaa imanaysa odayga buudoorani dadku ka dhex baxay buurtu tagay wuxuu sameeyey camaliyatu tadhiir addaad naftuu dhibay markaabuu kor u kacay markuu kor u kacay buu helay xaqiiqadii ilaahay buu helay runtii buu helay ok ma la socotaa waa camali maxaa odhanay tasciidiya adaa adaa doranaya fikraddaasi fikradaha yaraysaynaa fikraddaasi waxa waxa aaminsan qaaranakenaga mida suufiyiinta kale rumaysaya ka nafsida qofka suufigii si uu ilaahay ugu tago waa inuu maxay sameeyo waa inuu nafta dhibadee si uu ilaahay markaa usoo arki karo subxaanahu wa tacaala okay waxaa cajiiba taqaanaa nin suufiyo weyn oo ilah u naxariistay reer afghanistan aha wuxuu ta'amulay wuu aada ugu fiirsaday markuu nebigu micraajka tagay markii nebiga samada la geeyey sabca samaawaadkii baa la geeyey muntaha samaa buu gaadhay wuu soo laabmay halkuu gaadhu ka soo laabmuu ka naxay wuxuu ihi low kuntu ana maa rajactu anigu haddaan noqon lahaa nebi maxamed buu ihi ma soo laabmeen ilaahu salaamo hore laablo warafacnaahu makaanan meeshaadii keentay iyo meesha iga soo qaaday meel lagu laabo maha hore laaburi marka maxamed iqbaal filosofkii muslimka ee shaqa taqiga aha wuxuu ihi wuxuu garan waayey buu ihi innahu nebiyun inuu nebi yahay howlbaa dhulka u taalla isaga dhulka howlbaa u taalla adiguse bilaa howlbaa to waxa doo waxa- waa laba shay waxaa jira waxdhado khalaas fardi iyo khalaas jamaaci khalaas fardigu waa maxay qofku inuu isagu badbaado hadii la- fikradda eh, suufigu waa taa wey suufi waxayaan naftaada badbaadiye okay maxaa ku baadisaa naftaada dikri iyo awraad iyo quraan iyo xikmad, iyo- oo- is- samada ta- ka- dadka dhex baxa Waa- taas maxay waa khalaas maxaa dhahdaa fardi khalaas jamaaci ummadda badbaadina waa maxay ummadda badbaadina wax bayaan adigu markaas baadisaa kadib maxaa isku badinaysaa alumma marka nabi maxamed buurti waa laga soo dhaciyey waxaa laga yidhi buurta ka dhac iqra nebi buu noqday maxaa yaa ayuha almudathir qum faandir okay qum faandirtan hadduu ka shaqeeyo inuu daali moog tahay haddana waxaa layihi yaa ayuha almuzamil qum illeyla ilaa qaliila haddana ha ka tegin samadii ruuxaaniyaadka ha ka tegin okay maxaa waxaasoo dhan kuu keenaya inaa sanulqi calayka qawlan saqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiilan wa ina laka fi nahaari sabxan طawiila marka shaqo weyn baa kusugaysa ya rasuul allah shaqadaa kusugaysa waxay u baahan tahay habeenkiina quraan la akhriyo dikri la sameeyo oo ah faidaa faraqta fansab faidaa faraqta waxaad fanim baad ma markaa shaqada ka yimid maxay ahayd seexo fansab taagnu baa la ilaaha ila allah wa ilaa rabbika farqab si aad berito walxo ugu yeelatid annagu waxaan moodnaa salaada habeenkii habeenkii la tukanayay inay daciifin doonto berito lasoo waxa laa ma daciifinayso waxay ku siini quwad intaa seexan karaysa seexo rasuulku uu- uu tuk- uu tukanayey uu seexanayey uu tukanayey uu seexanayey inta ugu dambaysa uu seexanayay ma ahayn mararka qaarkood bay ka dhacaysa inaa ilaa salaatu subaxa uu soo gaadho markay wax wax weyn dhacaan sidii dee markay kusoo degtay ina ina fii khalqi samaawaati walardi oo bilaal yimiddo rasuulkii ooya uu yimiddo habeenka hore soo jeeda kuya rasul allah maxaa dhacay wuxuu dhaxal waxay igu soo degay aayaad hadday maaragtay qofka akhriya ee ta'amuli waaya ummaddeeda ka mid maaha ina fii khalqi samaawaati kowa yaa iyo xalay soo jeediyey laakiin sida dhaqankiisa waxaa gad inta dambe waa seexan jiray nebigu sala allahu عليه وسلم حديث كلا إنه عن بخاري مسكو جري كان يقوم نصف الليل فينام ويقوم ثلثه فقصاص الرسول صلى الله عليه وسلم إن لو قيبي أوكي إخواني في الله مركا waxaa nuga jeedaa wax weeyaan inaa samada uu qofku tago ma aha qofka waxyigu qofku badbaadinayaa ilaahay baana ku badbaadinayaa subxaanahu wa tacaala okay xadiiska hor imaan hadaba ilaahay wuxuu leeyahay maa zaada fii mulkii shay-an wax aad qabataan ila diintu idinka in- waa idinka waxaa idinku tahay waa barnaamij anu aan idiin sameeyey oo idinkaan anfacaya idinkaa bini aadan ku noqonaya horta awalan naftiinaa ku badbaadaysa saaniyan dadnimadiinaa ku hagaysa saalisan bas laakiin aniga waxa diintu i tarayso ma jirto marka ilaahay madaxeenna wuxuu ku xoranayaa inay diintu faa'iide isaga u leedahay oo ay wax u tarayso ayuu ilaahay madaxeenna ka xoreynaya subxaanahu wa tacaala waxaa cajiib waxa weye ikhwaani fillah markii ay bini aadamku gaareen falsafadan la dhahdo alcilmaaniya maxaa dhahdaa se- seki sekralismiga Ah. waxay markii sekralismiga la gaaray alcilmaaniya waxaa- maaragtay maxaa dhahdaa kala saarka diinta iyo nolosha dadku cilmaaniyada waxay ka yaqaanaan un diinta iyo nolosha kala saarka maaha laba cilmaaniya jirta cilmaaniyatun salba iyo cilmaaniyatun naacima la dhahaa cilmaaniya sulba waxa dhaha waa cilmaaniyadda adag amba waxa dhaha cilmaaniya shaamila in noloshoo dhan cilmaaniyad la gesho waa cilmaaniyad- cilma- waa cilmaaniyadda faransiiska cilmaaniyadda faransiisku waa maxay faransiiska markii waxaa jiri jirta kaniisada kaniisada ka een, katoliga kaniisada katoligu saddex shay bay kusoo samaysay reer galbeedka kow cilmigii ka hor imatay oo cilmigii sy- sayniskii waxa isku dhacay maxaa isku dhacay iyo diintii oo dee galilo wixii qabsada garanaysiin okay labo kaniisadu waxay la heshiisay daalimiintii oo waa kuwii markii towrada sameeye farsisku yidhahdeen maara maxaa dhahdaa madhaqirihii ugu dambeeye boqorka ha lagu daldalo wadaadkii ugu dambeeye yidhahdeen qisayskii ugu dambeeyey lianna waxay yidhahdeen marka uu naqarino gaal maarata ninka daaqige wadaadku inuu afuufayo uu nasiixinayay marka waxaa heshiiyey kaniisaddii maxaa heshiiyey waa daalimkii arrinta saddexaad ee katoliiga ay ku diideen muxuu ahaa xoolaha ummadda waxaa lagu yidhi dadka jannadaad gelaysiin adduunka shaqo kuma leedihiin shaqada adduunka raggan baa iska leh madaxda iyo annaga marka boqorada iyo iyo wadaadada wadaadada rag- dhergeen hay way dhergeen bahayd milyoneer ay hayeen marka okay maxaa dhacay revelationkii markaa faransiis ka dhacay muxuu sameeyey uu isku daray labadoodiiba towraddii waxay dirtay boqortooyadiina way eriday diintiina way eriday maxaa dhada markaa nooca maxaa dhada alcilmaaniya asalba waa cilmaaniyad adag amba ashaamila waa cilmaaniyadda iminka iska diiday gabadh yaroo madaxa masar gusteeta maa xijaab ah no no no waxay ka hor imanaysaa rabibliigii rabibliigii ka hor imanaysaa Wax- maxay- maxay- maxay- waa maxay? waa masar ma ogolo waxaas oo dhan maxaa ka- waa cilmaaniyadda caynkaas waa- waa cilmada fara- waa fara- waa ta ay qaateen wadano islaamana turkigaa qaatay turkiga turkigu cilmaaniyadda u qaatay oo ataturka qaatay maxay ahayd cilmaaniyadda faransiiska muxuu yihi markaa salaadiiba waxaa lagu eedaamaya afturki afturki baa lagu eedaamaya afarta sannadood allahu akbar dadku way maqli waayeen madaxweynihii ugu horreeyey markuu il- fasaxay arrintaa ayaantii dadku la eedaamay maqleen allahu akbartay yaqaaneen magaalada istanbul oo dhan waa la ooyaa yidhi. waa la ooyay xijaab mamnuuc oo ninka iminka turkiga xukuma dhahdo maxaa dhahdaa erdogan gabadhiisu waa loo diiday jaamacadda inay gasho maraykanku keenay maraykankii ka dhamaysay jaamacaddii ah iminka gabadh baa jirtay wasiirada waxay u noqotay mar baarlamankay soo gashay iyadoo xijaaban xisbigiisay ku jirtay maxaa ku dhacay waa laga saaray baarlamanka amba soo qaawanoo baa lahi amba dadkii muslimiinta ee diinta jeclaa laba laba lagu xukumay inay inay diintoodii ku dhaqmaan amba inay diintoodii ka tagaan hadday diintii ku dhaqmaan bilaa cilmi hadday diintii ku dhaqmaan waa bilaa cilmi hadday ku dhaqmi waayaan cilmi bay baranayaan wadaadadii waxaa hor imatay su-aal laakiin wadaadda soomaaliya ma ahayn wadaadada wadaadda fikray ahayn wadaadada soomaalida waxay oranahayn jaamacadaha tegida qalaska fadhiya khalaas diin ma ma khalaas laakiin wadaadadii een, een, turkigii waxay idhahdeen war gabdhaheenoo dhan waxaa lagu xukumi jaahilnimo ma- maxaan samaynaa baakoorada xidhan baakoorado naarada naagu xidhaan baakuriga xijaab ka sidataa marta masarkii waxay sidataa ee. laakiin waxay dul dhigtay timiheygii timo beena inay qaawintaa la moodaya marka ka jaamacad bay galaysaa marka ay jaamacadda albaabka inta usii gaadhaan bay madaxa geliyaan Ma- waxay ku sidataa shadada way kala soo baxdaa uno way xidhataa un muluq way gashaa un gaardiyaanku u salaamaa wuxuu moodaya inay qaawan tahay ta xijaabana wuxuu in akhrijuuhum min qaryatina inahum unaasun yatataharuun baa lagu leeyahay ka saara magaalada si reer nebi lood ku dhacday waa dad nadiife xijaabkii ilahi baa lala dagaalamaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo qaatay xabiib burqiba zilcaabidiin tunus waxaa la qaatay xijaabka bal waxaa la qaatay qofku hadduu salaada subax tukado in la- la- la- dowladda shaqa looga dhibin see loo garanayaa guryaha la eegaya in la shidayo maaragtay dhalkii ila marka subaxii la kaco kaniif baa la galaya xamaam baa la galaya waa la weysaysanaya laa ilaaha ila allah waa lagu soo sheegaya rag baa meelaha fadhiya hebel salaad subax buu tukadaa waxaa dembi bay noqotay هذه تسمى علمانية ما حدا صلبة علمانية إنجليز كي مريكا iyo kanada qeybaha ingiriiska ay qaateen maxaa dhahdaa alcalmaniya alaksos- al- al- al- anglosaxonia waxaa dhahdaa almaniya maxaa dhahdaa naacima waa almaniya dole naacima waa almaniya mutacaisha maca diin diinta way la noshahay diinta way la noshahay walidaalika boqoradda ingiriisku ilaa maanta kaniisadda xukunta kaniisadda yaa- yaa yaa ka ah rais rais kaniisadda yaa ka ah boqoradda ka ah majliska lordaadka la dhahda majliska lordaadka ee laga maamulo em, em, ingiriiska wadaadaa ku jira ilaamika waa in wadaadada loo yeero la tashado wadaadda waa la tashadaa ilaamika okay cilmaaniyadaasi waxay aqbashay inay diintu ay qaadato in dadka u kala exan kirist muslim u kala exan okay annaga marka waxaan meesha waxaan uga jeedaa taa wax weeyaan marka ay dadka diintii waalayd ee khaldanayd hadda meesha waxaan uga jeeda waa in isla fahamno xadiiska baan diintii qaldanayd ee yurub ka jirtay dadku way ka dudeen maxay ka- dadku maxay dadku ka dudeen diintii qaldanayd maxay u dudeen diintii saxda way waayeen maxay ku dudeen nidaam ka sii xun diin la-aan bay ku dudeen annakana iminka muslimiinta iminka iminka marka hore masha muslimiinta iminka marka ay soo baxaan wadaadda si xun diinta ugu dhaqmaya waa laga dudi xagee loo dudi bilaadiin baa loo dudi waa inaad baashaa fahno yani Ah, waa laga dudi soomaaliya aniga maalin noo sheegay waxaa dhi alxamdulilah waxaan u ba wa- waan soo arnay dowlad militariya iyo dowlad madani ah waa la soo arkay waa lasoo arkay dadkii maxaa loo ku- kuwa wallahi maxaa loo dhahayay, in, eh, qabqabala dagaal waa lasoo arkay wadaadadii baa yaa yaa galay waa lasoo arkay wadaaddo waalan baa soo baxday iminka dadkii waxay ku leeyihin ayna almafar halkeen u baxsanaa markaase waxaad waxaad waxaad maqli mararka qaarkood gabar rashaxan baa maalin dhawda gabar oo rashaxan madaxweyne- madaxweynada in, soomaaliya gabar maraykan fadhiya soo ma waraysigeega aad buu ii cajibay lakin waxa qur- waxa ku qurux badnaa waxaa lagu yidhi wadan islaama gabadhi ma xakumi kartee ka waran waxay tiri waa run maba diidinba waa run bay tiri ma xakumi karta gabadhi laakiin ma wadan islaamaa jiray tiri anu uma socdo tiri wadan islaama wadan waxaan u socota caadiya dad caadiya soomaalida dad hadday wadanka shareecad lagu dhaqmayo maba soo dhaqaaqay bay tiri anu waa iska sugi laaba tiri halkaa iska fadhi lahaa laakiin marka arkay tiri meel waxba ka jirin yaa yidhi malaha hadaa dhaama ragga soo xabaan qaatay tiri marka calaa ayati xaal waxaa looga jeeda wax weyaan waxbaa soo waxbaa soo ururaya waxbaa soo uray marka dadka ma- magaca islaamka lagu dilo dadku way baxsanayaan hadday baxsanaan ka tagayaan diin la-aantay tagayaan marka waa inaan diintii fahno weyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala taasuu inoogu yeedhayaa marka taasi waa arinta koobaadeen een xadiiskan aan kala soo baxayno ikhwaanii fillah okay qeybta labaad ee xadiiska aan kala soo baxayno wax weyaan waqfadeena lixaad waa- waa- waa waa ducada cajiibka waa yaa cibaadii nin walba hadduu i weydiisto waxa uu doonayo oon siiyo wax ka naaqosbaya waxaan haya ma jirto ok ilaahay subxaana wa tacaala xadiiska wuxuu inoogu sheegayaa saddex arrimood qudsiga kow kow waxa ah allah wax agtiisa yaala iyo waxa ka soo baxa waa isku mid weyaan qofku markuu wax bixiyo maxaa ku dhaca naqsi baa dhaca haddaad kun dolar haysatay ood boqol dolar saqad u bixisid maxaa kusoo hadhay sagaal boqol baa kusoo hadhay waxbaa naaqusma beerta haddaad ka soo goysay beertii oo waxaad soo goysay intaa aad meel dhigtay ood intaa aad ka bixiso waa naaqus xoolihii haddaad ari geel waxle waa naaqus laakiin ilaahay waxaa agtiisa yaala subxana watacaala ma naaqus mayaa walidaalika buu ilaahay ku leeyahay war waxaad doontiin haddaan ini siiyo okay aniga waxba iguma naaqusayaan su-aal baa ka dhalaysa markaa ilaahay muxuu inoo sii waayey waxaan doonina haddaba soo saamaha ilaahay muxuu yihi waxaad doontiin nin walba haddaan siiyo ma naaqosmayo idan su-aashu wax weyaan waxa aan doonno ilaahay muxuu inoo sii waayey dee So, su-aal ma- waa su-aal logica soo maha logical soo maha leanna ilahay wuxuu ku leey haddaa waan waan waan buuxaa iweydiista waan isiinaya haddaan nin wada siin waxba ma naaqosmayo idan limaada laa tuctiina allah waan ku weydiisanaa adana ku kala namisiis marka qaarkood saddex arrimood buu ilahay noo sii laaya marka qaarkood yani ilahay badi wuu nasiyaa isagoon weydiisan buu nasiyaaba annagu weydiisan buu nasiyaa awalan ilaahay wuxuu yihi wax walba waxaan kusoo dejinaa biqadar qadar wamaa nunaziluhu ila biqadarin macluum waa qadar kownkan waxaa la soo dejinayo waa qadar qadarkan muxuu ka dhigan yahay waa intay bini aadamku u baahnaayeen iyo nin walbana wixii mal- ku fiicnaabu ilaahay siiyaa mid baa jira haddii la- xoolo la siiyo qooqaya waxaa u fiican in xoolo la siiye ilaahay baa yaqaana moota uu qooqayaa mid baa jira haddii waxba la sii waayo mumin buu sii noqonayaa oo ducadaa badanaysa ducadiisaa badanaya waxba la sii waayo ilaahay buu sii baryayaa ikhlaasku badinayaa tadarucuu badinayaa xikmadiisu waxay kale ku jirtaa faaidisu waxay ku jirtaa halkaa bay ku jirtaa marka taas baa dhici karaysa inuu ilaahay inoo siin lahay subxana wa tacaala walidaalika buu qur-aankiisa ku yidhi hadduu ilaahay risiqa bini aadamka kusoo sidayo labaqow fi lardi labaqow fi lardi dhulkay ku qooqi lahaayeen oo waxay doonaan bay samayn lahaayeen qofka biniaadamka isagiiyo waxa la siiyeyba uu yaryahayba ayuu qooqayaa haddii maarata waxa jannada ilahi noogu taga dhulka nagu sii lahaa oo sidan aan u abuurana waa qooqi lahayn marka taasina waa midda labaad weyaan midda saddexaad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sidaa u yeelaya waxa weeyaan ilaahay jala wacala waa ibtilaa waa itixaan itixaanku waa maxay waa in lagu kala hadho maxaa lagu kala hadhayaa mid waxaa lagu itixaamayaa xoolo midna xoolo la-aan mid caafimaad midna waxaa lagu itixaamaya jirro iyo cudur mid ubad midna ubad la-aan mid waxaa lagu ictiraamayaa maamul midna maamul la-aan waxaa lagu ictiraamaya cilmi midna cilmi la-aan waxaasoo dhan maxaa kala tahay waa imtixaan ilaahay muxuu yihi nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiiran waa imtixaankii marka taasaa ku jirta laakiin ilaahay waxaan siuuna siin karayaa subxaanahu wa tacaala okay ugu dambaynta ikhwaani fillah xadiiska waqfada ugu dunsan tageen waxa weyaan yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum suma uwafiikum iyaaha faman wajada khayra falyaxmad illaah waman wajada gayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsahu inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum وعجيبة ما رأت هذا كان إلهي قدام بي سبحانه وتعالى ويا عبادي ودوقي قدام بي إلهي وحان رناه يا عبادي وحي صور نقطي حديث كيف سقر قف اسكود دي مجرى إنه إنه تريو انت جاري كصور نقطي حديث يا عبادي يا سقال مسا طبن من تصير تريو أريد طبن بيلتها أوكي يا عبادي waa markii tobanaad ee ugu dambeysay ilahay yihi subxana watacaala amba sagaalaad markii tobanaad yaa sagaal baa okay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum inamaa hiya inamaa wa adaatu xasrin hiya acmaalukum waxa aad qabataan waa acmaashiina un okay hadalku ma camal baa mise waa hadal ilan waxaa ilahay nagu xisaabinaya ma hadal ba mise waa shaqo soo shaqa maaha okay marka hadalkiina maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid hadalkiina waana loo xisaabinaya haddaan digri subxaana allah alxamdulilah ku hadalna waa xisaab haddaan aamusno xitaa waa khayr falyaqul khayran aw aw liyasmut haddii aan maaragtay meel looga baahnaa xaqaad ka aamusidna waa dembi markhaati marag waxbaad arkaysay waad furi weyday soo dembi maaha marka waad aamustay waxaad ka aamustay marag war arrintani ma dhacdo nin kani ninka ma dulmay baa lagu yiri oo xoolaha ma ka qaatay waad arkaysay waad aamustay malaha walaalkaa waa in adeerkaa waa in abtigaa waad ka aamustay dembi weeyaan walidaalika bu ilahi subxana wa tacaala ku marag fura walow calaa anfusikum aw ilwaalideyn aw ilaqrabiin maraga ku fur odayaashiis ma waxay dhahdeen walaalkaa maragana ku fur magtana la bixi ha maraga ku og magtana la dhiib baa lui marka waxaa la rabaa inaad maragii furtid walow calaa anfusikum aw ilwaalidiin ilahi ba subana taala aw ilwaalideyn walaqrabuun aw ilaqrabuun okay waxaan uga jeedaa waxa weeyaan hadalku hadalku ikhwaani ufirsa hadalku wuxuu ka yimaada hadalku fikir qofku iskama hadlo intuunada muxuu sameeyaa u fikiraa qofku hadalka dadka markaan nahay dadka aan waxba qorin waan hadlaynaa de soomaalidu way gabyi way hadli ma qorayso lakiin adduunyada kale cilmiga maasa wax kastay ku hadlayaan maxay sameeyaan way qorayaan marka waxaa loo bixiyey hadalkii maxaa loo bixi iminka acmaalu lfikir acmaalu fikir wixii madaxa ka dhashana waa shaqo maaha wax iska yimaadoon qofku iskama hadlayoon iminka casharkan aan dhiganayno waa waan hadlaynaa maanta oo dhan hadalkan dee waan soo diyaariyo kutub baan kasoo akriyey kutub baan kasoo akriyey waan dee fikrad waan soo dadaalayey marka shaqaan galay iskama iskama imin hun marka inaguna shaqaa ku jirtiin imika dhegeysanaysiin oo waa shaqo waxa lagu jira waxaasoo dhan waa waa camal ilaahay naga abaalmarin doono maalinta hadduu hadduu ikhlaas ku jiro ilahay ikhlaas looga loo geliyo subxana wa tacaala marka ilahay wuxuu ka amranayaa fa inamaa hiya acmaalukum idan qowlku waa camal fikirkuna waa camal hadalkuna waa camal shaqaduna waa camal maxaa kaloo camala mid saddexaad baa hadho camala waxaa kaloo camaloo naloo shaqana daynta daynta inaad wixii qaban weydid ilaahay dartii haddaa qaban weyd waa camal inaad zinadii iska dayso maxay waa camal sinadii oo laakiin dee qofku waxay dhahdaa maa lagaabaa marini hadduu waayaba meeluu ku sinaysto haddii waxay dhahdaa haddii laga war waayaba haatiba laga war waayo hadduu waayaba jawi uu ku sinaysto jawi iska fiican oo dee iska ma loo qori ajara iyaa dhahaa mise waa inay imato meel laga leeyahay ku dhacde sidii gabadhii ka tiri kaalay uu rasuulku yihi wuxuu ka yihi inii akhaafu allaha rab alcaalamiin sidii nebi yuusuf kale alayh salaam waa loo yeedhay uu diiday ma taas baa mise waa maxay marka waxay dhahda culummadu waa labo hadday taasi kuu imato diiday ajarkaa waaba labalaab laakiin iyadoona kuu iman maadaama aad qaraar qaadatay inaad dembi gelin khalaas qaraarkaabaa shaqaah marka waxaas oo dhan waa maxay ka tagii samayntii hadalkii fikirkii waxoo dhan ba ilah wuxuu yihi inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum uxsiihaa lakum iyaa tirokoobi karaa waxaa shaqo qabatay adduunka yaa tira koobi karaa ilaahay unbaa tira koobi karaa nin nin saxaabada nebiga ka mid a ayaa hadlay ilaahay buu beriyey wuxuu yidhi kelmid wuxuu yihi waxaan ilaahay u mahadnaqayaa xamdan yaliiqu bijalaali wajhihi wa cadiimi sulطaanihi mahadnaq u qalanta weynaanta wejigiisa iyo suldaankiisa boqortooydiisa weynaanta tu u qalantaan u mahadnaqay buu yihi malaa'igtii waxay dhahdeen intee siinaa kelmadan waa imisa notka lambarkii waa imisa ma boqol baa ma kun baa ma shan kun baa ilaahay bay la hadleen ilaahu hebel- ma- wuxuu ku hadlay hebel kelmadda maxaan u qornaa wuxuu ihi ma koobi kartiina iska qora un waxaa buu yidhi maa qaal un qora wuxuu yidhi qora hadalkaabuu hebel ku dhahay iyo ku hadlay ii qora anaa garanay waxaa siinaya buu yidhi alxamdu lilaahi xamdan yaliiqu bijalaali wajhihi wa cadiimi sulطaanihi ma qori karaya malaigti qori kari wey malaigti marka maxaan leenahay waxayna malaigtu qori karin buu muminku ku hadlaya marka qaarkood amba samaynaya laakiin yaa koobi karaya ilaahay baa koobi karaya marka ilaahay muxuu yihi subxaana wa tacaala gaaladu maalinta yom qiyaamaha dembiyaday galayaan weynidooda markay ka fajacaan maxay odhanayaan marka hor yimaadaan ilaahay kitaabkiisii subxaana wa tacaala la horkeena maxay odhanayaan waxay arkayaan kitaabkii oo waxay qabteen oo dhanba ilaa ah ilaa axsaaha axsaaha waa lasoo koobay waa cam- axsaagu waa camaliyatu iqsaa waxba lagama tegi waa waa laga daba tagay wax walba wax walbaba waxaa ka horyaalo wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada dhakaa lagaama dulmayo dhakan kheerka lagaama dulmayo waa lasoo koobay ilahay ee kelmaddu waa isticmaal waxay- wuxuu yihi inamaa hiya acmaalakum uxsiiha waa nii koobaya nima dulmayo ilaahay min sifaatihi waxaa weyaan alcadlu waa caadil ilahi subxana watacaala ma dulmayo qofka muminka laakiin waxa uu siinayo waa camal yar waxa laga marnaya waa camal weyn taa ma dulmi maaha Waa- taasi waa maxay taasi waxa weeyaan waa ilaahay manigiisa subxana watacaala laakiin qofka gaalka iyo qofka maaragtay caasiga lama saarayo wax uunan gelin laguma biranayo muxuu ilahi markaa summa uwafiikum iyaah waan oofinayaa buli siday ahayd waxba lagama reebayo waxbana laguma darayo idan yaa dembi gale yaana khayr kale annaga falsafad baa inaga dhacsan oo anigii maalin hore inii macneeyey saddexda madhab ee qadarka yaa qolo qadariyin la dhahdo iyo qolada ashaacirada iyo qolada ibnu taymiya madax ka yidha dhexaadka ah maxay kale yihiin qole maxay dhahdeen waar qofka bini aadanka ah waxba ma ahin baba khayr iyo shar way ku way ku qadaran tahay isagu waa maxay kan riishay dhahdeen waa sidii maaragtay een, riishada maxaa dhahdaa een, beed yaroo een, shibiran oo dabeyshu kubadhan u wado fii mahabi riix kubadhan u wado baal shibireed oo kubadhan u wado khalaas marka marna dhaka miskiinka kusoo kaxayn marna dhaka dembina adu malhida dembiga waa ilaahay baa kugu qadaray subxana watacaala marka qolo saasay ku macnaysa qolo kalena maxay dhahdeen war waxa weeyaan insaanku isaga camalkiisa sameeyaba arbaca boqolkiiba boqol ilaahay shaqa kuma le laakiin manhajka dhexaadka waa kii aan oranay waa ka ahlusunna waljamaca ay qabaan oo ah in uu uu yahay ilaahayna uu qadaray subxaana wa tacaala isagoo ogaaday laakiin ficilka yaa falaya adaa falaya bikuli xuriyatika wuxuu ilaahay ku- kugu qasday kugu qasbay ma jiro markaa buu ilaahay yidhi faman wajada khayran falyaxmad illaah ilaahay ha u mahadnaqo subxaana wa tacaala waman wajada gayra dalika haga waa cajiib ma garan ilaahay ma oran waman wajada sharan ma oran man wajada gayra dalika waxaan khayr ahayn ninkii helow falaa yaluumanna ilaa nafsahu naftiisa in waxa inuu cadalan marka cadaabta lagu sii wado ma ilaahay buu ka dhahayaa ilah adaa cadaabtay qoray maxaad cadaabtay geenaysaa فلا يلومن إلا نفسه والله تعالى أعلى وأعلم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا